gudoomiyaha gobolka mudug ee maamul goboleedka galmudug cabdulqaadir cabdulaahi oo shir jiraahid ku qabtay magaalada gaalkacyo ayaa ka digay iibsashada deeqaha gargaarka iyo sidoo kale hantida maguurtada ah ee la siiyey qoysaska barakacayaasha ee ka faa'iideystay barnaamijka xalka waara ee ku nool gobolkaasi barakacayaasha ayaa waxaa la siiyey dhul iyo sidoo kale guryo ay degaan iyagoona bilaabay in ay iibiyaan si ay noloshooda ugu maareeyaan gudoomiyaha ayaana digniin adag u diray cid kasta oo markaasi lagu helana waxa uu sheegay in tillaabo adag laga qaadi doono haddii shaki uu jiray ah inaynaan dhulka lahayn maanta waxaa laydinku wareejinhayaa sabralooggii iyo rajabuudkii lahaanshaha dhulka markii laydinku wareejiyo layskaga keen wareejin mahayo shuruudaha daba yaalla shuruudahaas daba yaallaan rabaa inaan qeexo oo caddeeyo dhulkaas lama gadi karo ma ismaqlaynaa qofkii sabraloogaas qaataa qof kale kama gadi karo waa laga dhaxli karaa maahane lama gadi karo ogaada arrintaas hadda ma ismaqlaynaa kii gada wuxuu mutaysanahayaa xabsi kii ka gataana xabsi buu mutaysanahaya ma ismaqlaynaa waxaan leenahay dhulkaas adinkaa iska leh ogaada adinkaa iska leh dhulkaas laakiin mana gadi kartaan kii aa ka gadaan iyo kii gataa labaduba annagu kan amni ahaan ama maxaan ku idhaahdaa maamul ahaan waxaan ka qabsanaynaa shaqada saxda ahaan ka qabsanaynaa wakhti baa la geliyey hawl baa laga soo qabtay qarash baa lagu baxayey lama rabo in laga abaal dhaco dadkii abaalkaas idiin galay nooca yihiinbe waxaan rabnaa kan maxaan ku idhaahdaa maamul ahaan waxaan xaqiijinaynaa in laga faa'iidaystay mashruucaas xalka waare ee boqolka guri waxaan kaloo xaqiijinaynaa in loo baahan yahay inta dhimanna in la dhammaystiro waxaanan ballan qaadaynaa in laga faa'iidaysan doono waxaan kaloo ballan qaadaynaa oo haa'idihii arrintaas isku hawlay aan ka hor ballan qaadaynaa in maxaan ku idhaahdaa sida saxda ah oo ruulka ah u yaalla inaan hirgelinayno oo aan dhinacna looga leexanayn ruulka haa'adahaas u yaalla iyo qorshayaashii loogu talagalay haddii ilaah